asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenni murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu laga yaabo mar inaynu nin fariid ah mahmaah khusaysa kusoo qaadanno mar kalena ku doqon ah aynu kusoo qaadanno mahmaah khusaysa marka maadaama oo fariidkii iyo doqonkii labadiiba maaragtay ay laba qof oo dee isku nolol oo laga yaabo inay isku da yihiino isku deegaan yihiino isku af yihiino isku dhaqan yihiin mid walba waa inay xuquuqdiisa siiso sababtoo ah marba waxaa laga yaabaa inaad mahmaayaha doqomada iyo mahmaayaha laga yidhi ama gabayada laga yidhi oo kaleento inaad aad iyo aad aad meelo badan ku aragto laakiin fariidka meelo badanoo wax lagaga sheegay ama lagu ammaanay inaadan arag soomaalidu asal ahaan doqonka iyo dameerkaba waa ay necbayd sababto a waxaa kaaga filan mahmaayaha faraha badan ee doqonka lagu soo qaata ama ina tusa boqol mahmaamood ku dhowaad oo doqon keli a ka hadlayaad arkaysaa sidoo kale mahmaayo iyaguna jawaan muggii ah oo waxaad arkaysaa dameerka ka hadlaya marka dameer iyo doqon labadaas soomaalidu aad iyo aad ay sidoo kaleento soomaalidu waxay aad u necbayd waa soomaalidii hore ee fuleyga waxaan fuleyga la yidhaahdo ayay aad u necbayd sidoo kaleento waxa ay necbayd bakhaylka ama kan maaragtay dhukuul la dhahayo kaana waa ay necbayd waa dhukuulke dadyowgii soomaalidu ay necbayd ama aynan maaragtay ayna qiilka wanaagsan u haynin ayay intaasuba ka mid yihiin oo noocyadaasoo dhan ay ku jiraan waa kii gabay sayid maxamed cabdilla xasan iyo bahawr xamee uu dhahahayey doqon iyo nin raga looma simo deeqi loo gale ninkii daacadee talin hayaa dahab la siiyaaye kol hadduu abaaldooris yahay daafta laga raac oo mar isagoo doqonnimada diidanaa oo maaragtay baasha doqonnimadu inaan qoor iyo xero lahayn sayidku halkaa ka tilmaamay xubinteenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa mahmaah labaaley ah taasoo dhahaysa haddii eebaydmaayo waxaa la yidhi doqontu hooskeeday hadh moodaa danyarowna hooduu hiil moodaa u fiirsaya waxaa lagu yidhi doqonta hooskeeda ayay hadh mooddaa doqonta hooskeedayba hadh mooddaa oo laga yaabaa inay isku daydo inay hooskeeda hadhsato de qofna hooskiisa ma hadhsan karo waa cillad doqonta haysta waxaa kaloo doqonta laga yaabaa ee hooskeeda inay maaragtay ay duhur u malaynayso ama ay maalin hargal ah ay u malaynayso oo sidaa laga wado ayaa macquula doqontu hooskeeday hadh mooddaa baa la yidhi waa labadaa qaabo way noqon kartaa danyarowna hooduu hiil moodaa hoo in wax loo dhiibo oo wax un la siiyo ayaa isaga hiillo u ah waa danyarow ileene sababtoo ah maaragtay maxaa la yidhi mahmaayo badan baa jiro ku soo aroora qof baahan biyahan hoo baa deeqda qof baahan biyahan hoo baa deeqda meel hoo u baahan hadal wax kama taro marka maxaa la yidhi danyarowguna hooduu hiil moodaa oo dee hiil buu u qaataa laakiin waa un wax hadhi ma aho maalintaasaa laga yaabaa inuu ku hadhsado oo ayna beri iyo beri dambe la gaadhin oo maalin walba u danyarownimadiisii uu meel hor leh ku dhaco oo u dhaho bal waxa maaragtay sidii un uusan ku baahi bixin laakiin waxaa hiil u noqon lahaa haddii talo iyo tusaale iyo iyo wax faraqabsi ah intaba laysugu daro oo la dhaho halkaa wax ka soo saaro iska daah waxan yaree laguu dhiibahaye bal wax weyn oo adigu xooggaaga aad kula soo baxdo intan yar ka bilow in la dhaho ayaa u fiicnaan lahayd waana meesha mahmaah kale ay ka leedahay intaad hadhuub madhan la wareegi lahayd hoggaan madhan la wareeg ay mahmaah kale ka dhihi jirtay mahmaahdeenna maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maantana waxaa la yidhi guntu waxbay habaabisaa guntu waxbay habaabisaa